hay-adda mo ibrahim foundation ayaa soo bandhigtay diraasad muujinaysa in dib u dhacyo ay weli ku gadaaman yihiin in qaaradda afrika ay horay ugu socoto dowlad wanaagga diraasaddan oo sannadkiiba hay-addu mar ay soo bandhigto ayaa lagu sheegay in isku celcelis qaaraddu ay muujisay horumarro gaabis ah intii u dhexeeyey sannadihii labada kun iyo koob iyo tobanka ilaa labada kun iyo afar iyo tobanka warbixintu waxa ay sawir ahaan ku qeexday khaanadaha afar iyo konton dol oo qaaradda afrika ay galeen marka qiimaynta dowlad wanaagga lagu samaynayey waxyaabaha diraasaddan sida gaarka loogu eegayena waxaa ka mida dib u dhacyada iyo horumarada laga sameeyey dhinacyada nabadgelyada sharciga iyo kala dambaynta ka qaybgalka dowladnimada xuquuqda aadanaha xajinta fursadaha dhaqaale iyo horumarinta aadanaha koob iyo labaatan dal oo ka mida qaaradda ayaa hoos u soo dhacay waxaana ay ka gaabiyeen halkii laga filayey ee dowlad wanaagga tan iyo sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka mo ibrahim oo v o e-da u warramayna waxa uu yidhi waxa aan doonayno in aan ogeysiinno ayaa ah in laga gaabiyey dhinaca horukaca qaaraddu dib uma noqon hase yeeshee waxa ay u luudaysaa in ay horay u dhaqaaqdo arrinta ugu horraysa ee aan doonayno inaan isweydiinno waxa ay tahay maxaa gaabis ka dhigay dowlad wanaagga afrika ee la doonayey in uu horay u dhaqaaqo dalalka ku yaalla dhinaca koonfureed ee qaaradda ayaa waxa ay ku guulaysteen siddeed iyo konton dhibic sagaal boqolkiiba waxaa soo raaca oo laba galay dalalka ku yaalla galbeedka afrika oo helay labaiyo konton dhibic afar boqolkiiba waqooyiga qaaradda afrika dalalka ku yaalla waxa ay heleen koob iyo konton dhibic laba boqolkiiba dalalka ku yaalla bariga afrika waxa ay heleen afar iyo afartan dhibic saddex boqolkiiba waxaana halka ugu hoosaysa galay dalalka ku yaalla bartamaha oo helay afartan dhibic sagaal boqolkiiba dalalka ku yaalla bartamaha afrika ayaa waxa ay yihiin kuwa ka sii daray tan iyo sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa lagu ammaanay qaaradda inay horumarro ka samaysay dalka ivory coast oo isu diyaarinaya doorashooyin ayaa ah dalka sida weyn uga soo dhalaalay dhammaanba dhinacyadii wax lagu qiimaynayey mo ibrahim oo mar kale arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi ivory coast shaqo fiican ayay qabatay dhammaanba marka la eega dhinacyada wax lagu qiimaynayay ee dowlad wanaagga hase yeeshee waa in aan xasuusannaa in ivory coast ay ka soo baxayso dagaallo waxaana jira dalal aan dagaallo hadda ka soo baxayn oo aad uga gaabiyey dowlad wanaagga sida dalalka ruwanda morocco togo iyo dalka kenya dalalkani waxa ay leeyihiin dowlado xoogga saara dhinaca horumarka iyo gudbinta adeegyada bulshada dhinacyada xuquuqda aadanaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa laga dareemayaa wax yar oo horukac ah laakiin waxaa qaaraddu ay ku guuldarraysatay in wax laga qabto nabadgelyada sharciga iyo kala dambaynta iyo xajinta fursadaha shaqo guud ahaan marka la eego waxaa qaaradda afrika la odhan karaa waxa ay ka soo kabanaysaa duruufihii ay la noolayd waxaa sidoo kale lagu tilmaami karaa in ay dimuqraadiyadi jirto marka la barbar dhigo shan iyo toban sano ka hor halka ay qaaraddu taagnayd dalka soomaaliya koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa iyagu khaanadaha dowlad wanaagga ka galay halka ugu hoosaysa inkasta oo soomaaliya ay ku doodayso inay wax badan ka qaban doonto dowlad wanaagga dalkaasi laga hirgelinayo ridwaan xaaji cabdiweli v o a london